Nabadda oo ah furaha nolosha ayaa ah mid uu qof kasta u baahan yahay in uu helo nabad iyo xasillooni. Magaalada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose waxaa haatan ka jira nabad iyo xasillooni taasoo ku timid iskaashiga iyo wada shaqaynta bulshada iyo dowlad goboleedka Jubbaland. Nabadda iyo ammaankeeda ayaa aasaas lama huraan ah iyo shardi u ah horumarka, koboca iyo ilbaxnimada oo dhan. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku nool degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixiyay doorka ay odayaasha dhaqanka ku leeyihiin xalinta khilaafaadka.
Anigu waxaan ahay duqeydii reer Dobley duq ka mid ah baan ahay nabadoonnada yacni maaragtay magaalada dhexdeeda dadka mas-uuliyadda maaragtay wadciga jira darteed u qaaday baan ahay oo markii maaragtay dhacdaa timaado duqeydii inoo geeya la yidhaahdo yaan ka mid ahay haddii aan ahayna yuusuf faarax maxamuud baa sheekh yuusuf faarax maxamuud baa la yidhahdaa marka haddii aan ka mid ahayna dadka masaalixda aanu maaragtay yaan ku dadaalaa nabadda waxaa loo hormar jiray nabad naasna luugo naas la luugaan nabad labay soomaalidu tiraa nabadda ruuxii caqli leh ee saaxibul caqli leh ee wax garanaya yacni maaragtay wuu garanayaa baamaha waxaa jirta rag gogoshii waa nabad magacaygu waa maxamed qaalib dayib waxaan ka mid ahay odayaasha degmada ku nool dhobley ayaan ka mid ahay nabaddu waa shay muhiim ah nolosha koowaad waa nabad nabad la-aani waa nolol la-aan marka lamaba dhihi karaba hadday nabadi jirin nolol ma jirto marka sidaa la-aligeed nin walba sidoo aragtidiisa tahay ama intay la eg tahay u isticmaalaa nabadda marka sidaas ayaan leehay marka nabad la-aan waa nolol la-aan ka shaqayntan nabadda horumarinteeda ayaa ah mas-uuliyad wadareed ka dhexaysa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan